بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب يالا ميلك سيسين روغدان يوسيكا سونين ديغايتم ولبه وزسين كلنا أمين فيلا haka dhowaada barnaamijka kulanka warsan oo hamiin kastaba wakhtigan oo kale isinku dhugunsataan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo markii laku reeba hamiignimada sabtadaha galaaso jimaaniye bahaas qodobada oo ka barnaamijka kulanka warsan hoo ilaahay awoodile laku helaysin ka dheegi doontaan oo naga socdaalena siinkahay waliba ku mid aha madawiinaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya weliba geeka ku qiibgalaya kulun iyo haqaabanqaabadi wasaaradda qorsheenta waanu ku qiib galeen hay-ado ka howlgalow deegaanada koonfur galbeed soomaaliya kaasi oo lanka hadlaayay sidii dadka bogtaale ee rooga eleynta magaalada baydhabo reedlanka ka naga lahay deegaanadiyo haddaba mayshani inti kulunkaasi laka gobada magaalada baydhabo oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doonta saas oo kale weliba aysan dheegi doontaane taliya gorodo oo geega kormeeri herayo ka jiraan ciidankii laka wareeji dowladda soomaaliya haddaba ciidamadaasi mayayin oo ka barnaamijka ka dheegi doontaan soomaaliyana weliba ka guulaysatay qayb ku mid eh qorshoogii laka cafi lahay deymogii laka lahay dowladda soomaaliya haddaba mayshani anti arrintaasi dowladda soomaaliya hata ku hadala oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo qayb kuwey qodobkaasi waana siinka faahfaahi doonna miidka weriye maxamed ibraahim gaabow oo laka duugi eleynta magaalada muqdishow xillo gelinkii dambe ee shalay laka dilay magaalada muqdishow haddaba xukuumadda soomaaliya may ku erti dililka weriyaalka ganacsaday cabuukara cumar cadaan oo dalbaday inti la dhiya sheekh xasan daahir caweys oo horeen ka tirsanay dagaalyahanada al-shabaab haddaba mayshani inti ganacsadan uuse dalbada anti sheekh xasan daahir caweys la dhiy oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doonta jenaraal caanood oo maamulka gobolka shabeellaha hoose inka digii la shaqeeyo ka dhaqdhaqaaqa al-shabaab haddaba mayshani inti sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya maamulka gobolka shabeellaha hoose use barta ka fiiqa sheegona antiyo rojan la shaqeeyo ka dhaqdhaqaaqa shabaab haddaba maamulkiiyo shabaab xiriirnoo ay ku dhahay oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doontan saas oo kale waliba nusiinku hayna golo wasiirada maamulka galmudug oo geeka kulun weeldhadi xilla weli maamulkaasi aqabada ka teeganto oo dhinaga baarlamaanka eh oo ka barnaamijka qodobadaas iyo qodobo kale iyo ka dheegi doonta magaalay socdaal idaacadda warsan u walisan leha ka dhowaada markale iyo markale barnaamijka kulunka warsan hamiignimo arbaaha galaasuu taariikhdan iyo ka eedinta tumun iyo lamada bilo tumun iyo lamaad ee diseembar sannadka labada kun tumun iyo toddobada magaagay socdaalu idaacadda warsan u farsamada ibraahim d j weliba hawada siinkulana hamiinfayl dhugunsadyaalka aaladda sataleedkiiyo life streamka adduunyada meelkasiisinku roogdan weliba hawada siinkulana hamiinfayla saasoo kale dhugunsadyaalka noo dhugunsadahay seetun iseed dhibic lama weliba siinraa ayaana hamiin fayla meelka siisin adduunyada ku roogdan ku bilaaboy madawiinaha maamulka koonfur galbeed shariif hasanow sheegeedan geeg weliba ku qiib galay munaasabadii iyo haqaabanqaabidii wasaaradda qorsheenta maamulka koonfur galbeed kaasio iyo ku qiib galeen hay-ado ka howlgalow deegaanada koonfur galbeed waana lunku hadlaayay sidii reedlanka naga laayay dadka bogtaale ee rooga eleynta magaalada baydhabo dhinaga kalena min lankasuubiilahay dadka kukooyi kenya ethoobiya iyo yeman haddaba kulunkaasi weliba ku hadlay madawiinaha maamulka koonfur galbeed usugonan mahadnagi hay-ado ka howlgalow deegaanada koonfur galbeed sheegayna anti anka horreyntii la furo waddooyinka ama jididka hariiryow deegaanada koonfur galbeed sidii dadka reedlanka naga isla maraxantaasna ammaanka wallanku gobada siduus hadalkan dhiki shariif hasanow sheegeedan oo meelasi ku hadlay waliba hadaljay kumid tahay
dadka inuu xoog sidana dhibaatada dhiyaas wal eed eedan jaro eedan ogna marka gobolladuna gobolladii oo dadka dawladiidka runtii u kumada dhaleen oo dhibaatooyin badan deeriyo gobollo badan oo may jiraan daraf darafle walka deereen ama haana walba an deerina isku jiraan laakiin gobollada koonfurta gaar ahaan litun gobol dhibaatooyin badan ku dhigeen eedaya dhiban ku dhihi runtii eedaasinkamaa nagaana da dhalinyaraha soomaaliya aqoon-yahana oo xaaladda la- la socda warbixinta dalka dad ka warayo maha ku qaxinayo warahaayeen dadkan arago kora waana qiyaasi kora rogaala waay markaan wali aaminsanaaha wadajirka kiidan wali isinata oo isinay isinka qortaan oo isinay qortaan oo si wadajir ay isin ku wada hadalaan inay halkasheen oo kudhigaan ummaduna dhibku ku baaqo marka ummadun dawladyada ka habsadeen dhibaateen dawladdiina ilaa hadda awoodaan kala waasinteenayeen ay dadkiiona lagu adkaado insha allah eedeeda aan ka rajo weyna amisom oo runtii dhiigeena horti oo eedeeda ka mahadsan walaalaheen amisom oo eedama sheeneen bani aadan kalaan dhaqaale kasii wal hero koro laakiin la dhiigay kasii eedaan yeri dawladaha afrikaanka ee nin sheeneen arinyasho iyo legebrosho inayta ka dhimadaan umado dhibaato samankubiyeedan kamahanagaan dawlado siyaasiyan in dhaqaale ahaan inay warfubiyaan amuuseedan sugan eedan kumaasne marka nabadon hadda naftiya bilaaw cudur walibu ahaa madooleykii dhiyay laakiin gabasiya laakiin caafimaadka tiri karti colaadana naftiya walibu ahaa mado hadda walibu ahaa madooleyka saagasa laakiin haddii ilaha kunagada naftiya weli in baahanta hatana kuso oo kabe runtii ciidanka mahanagaan amisom iyo ciidamada dawladda militariga booliiska mas-uuliyadda iyo haan maamuladaba runtii soomaaliya dadaal badan lagu wada hadda weli rajeena inay waktiyada haddareera isku dhamaado doonto oo taariikhna cod doonto walaa umadan dhibaateen taariikhna cod doono ciidan rajeena isiina weliba lasin kufaday haddii abne egtid iyo haddii horumar egtid ini isinay qoraale iyo nay aragti saha kugisin sheegaa bankeedan hasiibteen ini isinay adduunyada kula soo siidaan runtii un eedeedan kama hadlagaano walaayo dokunta oo sidan inan kaalmayo adduunyada secretary generaalka iyo wasiir wasiirka arrimaha dibadda iyo ra-iisul wasaareenka iyo madaxda badan ay tagtooda iyo dawladda soomaaliyeed iyo kaalmadii la jeysayay umaduntan sida lain kaalmay iyo siisana ku shaqayteen runtii eedan ku mahadsantiin dhammaantii umahadnagaan inta dhaqaalo ku dhiibtay inta shugulidi eedan ka mahadnagaan dadka soomaalida oo individuals iyo shaksiyaadka oo naftiyo walkaalmaya shirkada oo runtii iyo ganacsatada eedan ka mahadnagaan dadaalka dadka oo lan wakiilday wasiirada iyo jeysada eedan ka mahadsan eedan ka mahadsanin oon runtii ogni dadka qaxi dadira nagala doono sunaka arag laakiin hooba nabad helaan reebinku wali baaha barkiis aqoon barkiis yaqaana la raay lamba maydis koy hanuma jeeli inuu nagala fadan wadhiyo laakiin nabad laaga laku nagadaysa marka nabad alaan insheen unun wali karaankan ay ka dadaalaan isiin aan baahana kaalmada tiidiga talada tiidigeeda aan ka baahana nabad leeyahaan lakumu development iyo horumar in lagu shaqeeyadan laakiin bani aadamkii haddii usan lain kaalmayna hata noolan anti nabadgurlaku helaadiisa noolado ay nabadiisa ka dayla dadku walayn baahiinaha walka qasbini hata inay nololyo hata lagu fikira waladan isku koy doona marka madaasa kamahadnagaana siisin baad ka erteen runtii maasantiin ini wala la dalbado bacda nagada emergencyda walaaweer lagu kordhiyo korleyn qaado wal dadku walma ku hiraayaan lakawaal wal eedeeda fayaan unun naftaana kula hadal doona kule internationalka iyo dawladda soomaaliyeed inun waraaqa un qoraanaysa inun la hadalaan sida xaalad jeerta sheego dawkulanta ku dhihi walyaable wahaayeen laakiin runtii ciidanka mahadsantiin dadkiikiin aan kaalmayteen soomaaliya aan kaalmayteen adduunyada aan ku adeegteen siinka mahadnagaan una kamaamul ahaan wali fadaana inunay safuran inuu siina shaqayna fadaano oo safuran inuu siina shaqayna talooyinkiina qaadan haddii qaladaad aragtaan furanta nin sheego war alla wali qaladaadaysan aragaasan un bani aadan aana qalad noo koobi karo laakiin walku talagale ama ini dadkun lan kaalmayo lagu faa'iidaysid ama si kale ini liindhika managerful habya haddii nin aragoon si open le in sheegay walaha nin sheegay qoraale nin sheena kortan nuwaxasabasan nin sheegay ummadda walaanyagangu balaayo ka habsati ilaahay hanoobi aan kaalmayna aan shaqayna aan adeegna haddii oo dhan aan adeegnan wali buaha walaaylaha baradi iyo walaaylaha intiida baraka beelaan marka siin cilmiga iyo aqoontii cilminaafa alla siinkuweela aqoontintii warkada alla siinkuweela ummaduntan halan kaalmaya amnigan eeda lagu shaqeeyo ahaaye shirkatanka dambiga xamar lagu hadalaayo weli lagu hadalaayo jididkan ini lanfur haddii jididkan lanfurna ini xalka soomaaliya aan qoyo wasiirka la furo dadka magaalooyinka ka naga en waktiyadii wal dareeran in si walaan dhamaana madoo wali seedeana lama geeskii mesha diinsoor iyo wali seede qasdi diinsoor wayaa ka aragayha eeraboorko yara kayaali dawlayo dadku odhan jeeyeen dadka lacago la siiyay heedo seedayn dadka aragaayeen diinsoor eeda la bedelaayay dadka dad badan waxaa u baahan haddeen eridaas laakiin kasadheeda dubudahay madii ana firi dhibaatadan ku yimid asmaylada ku jirtay eraboor la-aantahay madaan aragta tiday madaan marka runtii inka qaylinay dadkiiyo hata dadaaleen kollay erboorka dawrka degti weli fadaana horta bal dadkan in laka dadaalo degmooyinshu hadduuna jirteen noo hirin laakiin degmada qasar dheere dadka deganaada koran alxamdulilah ama sooma roogta ciidana roogaan marka weli buaaakanoo diinsoor saas oo kale duubahakan saas oo kale bandaas saas oo kale waajid saas oo kale xaabashashal hirinaanoy laakiin magaalooyinka war roogi karo mara jirta magaalooyinka weli roogi karo marka insha allah wali rajeeyana haddii mar magaalada roogowsha la helay oo sukuurna wata ilaahay sukuurka weli koray ina magaalada lahaku dhaho magaalo kale la seedo haddana steeb la qaado karo oo oo la suubiy karo iyo nagada doonta waana kara juweyna runta marka walwala ku durayin insha allah wali dhiman in dhamaystirno amniga koo shaqayno ama diyaarahana isiina waligaasiin ku odsadaan wada shaqayn dadkan dhaqaalahan biyo haayo shaqeeyo haayo fikirkan ilalena dhammaantay ciidanka mahanagaan isiin waliba siin ku baahanaha afkaar dadkunkan ayka noo wataanagaan beledkan wali balaan oo beleda laka degi karo in la dega bulsho iyo iskuula rumuu dadka beertay ahayd iyo anig lahaay taasi walaha sikan wali jiro laakiin haddii una aragna oo madun guryaala lan dhisa leh lan beerlahaada kora ma jira dhula siyaana lan lugtooda laakiin haddiibana nin dhisaana lankoonti lankoon hoogna uu ku lahaamay laakiin haddii balaan la sheeno oo la ero toban guri dhisaana labaatan guri dhisaana soddona dhisaan haddiiba na ero dhula siyaana mae lan laku wareegada ini balaanshii la jaro rasuujii la jaro masaajii la jaro isbitaalkii la jaro iskooshii la jaro meelolaka dhisan waliba arrimo nin wada taalo inu ku shaqeyno ma diyaara marka wada shaqeynta sidii kumaan nagaana wada shaqeynan waddan kasta dadshiila in dadaale oo waran qobole marka dadkii waddanka lahaaya atiin dadkii waranbaradii atiin dadka ribaataysan dhammaantina siina ladan u dhowniil labadan reban noofadayno meesafaylan kaalmayna adduunyadana hoobununay surugnoo dadkaana intii una kaalmayna fadaano oo una la qoyna niisama wali huba adduunyadana kaalmay laakiin haddii ununay shal hadalno waranjarna meelo ku sheegno ama dana gaargaara ama arrimo kale shal wadno adduunyada madaasay hooba lama hadal lain sheegay lanka kii qaadoomay laakiin haddii dadkan dhan sina walka hagaagayan lagan hadalaan adduunyada dhan sida walka hagaagay kula shaqeeya sida walka hagaagayan dadkan kuwalka marka annaga singamahanakoy edida singamahanaga runtii hay-ado dowlad u n dhammaantiya iyo haanwa dawliga iyo haan dawliga mahayanaba runtii walaa ay sida ku qabateen ciidanka muxsintiin haddana xaaladda argo haysan maadaama dadku iyo beeraja un taabado hayan xoolaja un daagsada furna cadow haysan mushkilad weliba dadka abaarta in jilacsiiya ma jira abaarta madii hore dadka laakiin isga duudaay isla gordaana meeloo ku guuray meelo kalan guuray mushkilada de xubna dun dadka jilacsiiya ku faa'idaysado hayan cadow iyada ku faa'idaysado hayan marka insha allah weliba ilaahay ku tuganayni adowgaasna ilaahay noo dul qaada sidii horena mahaadi doona wala ugu dambeeya waliba aaminsana inay walbada isku bedeli doonaan marka isiina mahadsantiin barosesi waliisu gudbiyasan haadan waa dadku kori koraan haddii beer abu lagu koraan haddii xoola erigii loogi waa la sii kora haddii dadkii meeldego guryaali waa lain dhisi kora tan kalean eedna ku fikri kada way baataa una abaartun madiya dhiida dhibkan kuyin ana dalkan intala dalkan intaa ka dhamaaday oo unka jarta oo dhibaato ka dhigaasa ma er dalkan waa keen dharo abaara dhigaasa abaara dhiidi heedooyisama buugteen gaasan assessmenta la suubiya lele dadka inta assessmenta lasoo dhamaadaan assessmenta la suubiya walaayo la sheeni ama oo hatana beero sida bilowd ku baad ilaahay rooba sida beero beero ee waran baaha kooya hataa walaayasho baa ku raqiisiya aan walaayo hatina marka weli eedeedan faylaada faday wadankan ini walkeed dheeraaba dunida in sahalnaada fadi unun nin hoornaada fadi inin la hela raashinkeeda oo anta hayadahay lahaadeen ama maamuladu halan dhiibo inkastoo amniga naftiis arrimayo hadda amni laansi la kawaalbi badatay laakiin arrinteeda ku fikirnay dadku inay keed helaan keed daawo ah keed raashin ah biyo iftiyo keed soconiyoona wara iyo ceelad iyo la badiyo dadka runtii dadka wala dowkaan qaxan inta badan ay tiwali haayanaha amni xumo inkastoo ay jirto laakiin walaayo qaxan inta badan ay tiwali haayana dadka oonha marka bal haddii hataa keedadka daawada iyo raashinka iyo hadda culaasa ku jara bal ka fikirnan habkay dadku horta biyo ka filan eeriyooyinku iyo anjara koraan idin fikirnasiinan kartaa ogaayteen warayaal muhiima ayaa ka jara jireen dowlinku kuma jara jireen oo bacdinka yaal oo matoor dhaqsay iyo dowladda waa soo geli warooyaha kuleh kuma jiraan ceelal badanaa jara jiraan ceelalkii halaawen nafti oo ma jiraan marka waynan baahanyaa umaduntan ee keed biyo iyo keed raashinga iyo keed daaweya hataa atleast in degmooyinka war ka filan la dhig haddii lankaataa tuugadaa ku taba ini degmada dhowka haka dhaqo siduu ka helaw daawo siduu ka helaw raashin siduu ka helaw biyo then markaasay ku bacda hooba naybadba la hela markaas ini tuulooyinka iyo naybadla deersiyo baba la hela karo marka bal keedkaas iyadu ku fikirnay walaama oo madi dhibaatada dhiidoo dadki madi qahaw iyo guurow la arag bacdi le assessmentka la soo biya madi madaada soo biyoon amankiyo kooyaan hatan waqti kale atan runtii dhibaata eedan marka aan wali eedan codsadeehin oo duniyada nahogolle inagayga nana kaalmayo walnayga ogol ununa xaqi nin kaalmayo fadhi dadki ina diyaar gareeyaan ama dadka la shaqeeyaan isu wahagaag dhugusida halkaas waliba hay madawiinaga maamulka koonfur galbeed shariif hasan ow sheeg eedan oo ka hadlayay kulon geedka ka dhihi magaalada baydhabo aflah specialist hospital isbitaalka gaarka ee afla
ilmo wahado laantisna egango aadaneegan baahanyi afla isbishaaristi hosbitalna caafimaad iliiso ambadan isbitaalki lan oomanayo afla isbishaaristi hosbital abshir'i ijaaba eebigan hanin adeejiyo aflah specialist hospital taliyaga ciidanka militariga dowladda federaalka soomaaliya taliya gorod oo geega kormeeri xeerayo ka jiran ciidan laka wareeji dowladda soomaaliya taliyaha iyo kormeerka geekuusa kasaadi xerada konton iyo lamaad ee duleedka degmada garowe weliba ka weheliyayay saraakiil sare oo ka tirsan ciidanka maamul goboleedka puntland oo markaasina horseeday mise horka ahay taliya siciid dheere cabdiweli jaamac xuseen gorod taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya yo weliba usihindhindheeyay xarunta ciidanka ee xerada iyo weliba xaaladda iyo hata ka noolyin usugo meelasi ku hadalayna weliba hadaljay kumid tahay wixii dhacay oo annagu aan qayb ka noqonnay oo aan mas-uuliyaddeeda joognay inaysan dalkan ku soo laaban oo ay ka baxdo oo soomaali ay soomaali noqoto oo soomaali ay midowdo inaan qaadanno ayaa ayaan annagu ku talinaynaa oo aniga taladaydu ay saas tahay haddaanan saas yeelin maantay meeshaan joogno iyo meel ka liidata ayaa nala ku jiidi doonaa oo waxaa la waayi doonaa qaran soomaaliyeed gobol noolaan karaa ma jiro qabiil noolaan karaa ma jiro ciidan jiri karaa ma jiro haddii aanaan annagu go'aansan inaan iscafinno oo walaaltowno oo ilowno wixii dhacay qofkii qof ka tirsanhaya wax ama qabiilkii wax laga tirsanhayaa inuu qirtaa fiican oo yidhaah waa degafay war halla cafiyo war halla cafiyo war hanala cafiyo wax ceeba ay leedahay mele xoolo loo raacan maayo diya laysku sheegan maayo hanti wixii la kala haysto oo dadka ay kala haystaan in laysku celiyo ayaa fiican dadka soomaaliyeed oo dhegaysanaya kolley warkaani waa baxaya waana la ogaanayaa waxaan odhan lahaa wax kale oo laysku sheegan karaa lagama gaaree hantida la kala haysto hadday dhul tahay hadday guri tahay hadday gaadiid tahay hadday dhaqaalo tahay ha la isu celiyo raalligelinna ha la bixiyo ha la yidhahdo raalli ahow taasaa waxa weeye muxuu ahaa ay ku imaan kartaa marka waxay yeelaysaan qofkii wax ka maqan yahay oo xaqaaga ilaahay u bandhig dalkaagana aamin aamshuurinaa helaysaa haddaadan adduunka ila akhira helaysaa xoolo ma haysaanoo xadi maysaane haddii ilaahay gacantiina wax soo geliyo oo mas-uul laydinka dhigo waxaa xadinina haddii mas-uul laydinka dhigo cadaalad darradaa samaynina haddaan adduunka lagaaga goynin aakhira lagaaga goynahaye aakhira lagaaga goynahaye qof weliba haa xisaabiyo cimrigiisa iyo maxaa ka dambeeya ilaahay aan tala saaranno taladii aan soo coshanno dalka aan badbaadinno midnimadiina aan ka shaqaynno xoogga dalka soomaaliyad aan dhisno xoogga dalka soomaaliyeed aan dhisno aniga iyo inta ila jirtaay waxay ku dadaalahayaan haddii alla idmo annagoo kaashanaynaa wasaaradda gaashaandhigga oo ah iyadu muxuu ahaa gaashaandhigga markii la yidhi waa xoogga dalka soomaaliyeed waa xoogga dalka soomaaliyeed wey had iyo jeer alle waxaa batay oo maanta caan noqotay labadii meel wax la ysugu daraabo inay iskhilaafaan oo la yidhaha waa is haystaan madaxweynihii barnaamijka waa isqabsanhaya baarlamaankii madaxweynihii baa isqabsanhaya wasaaraddii iyo agaasimii guud baa isqabsanhaya waxaa isqabsanaya xooggii iyo wasaaraddii laakiin annagu ma yeeli doonno haddii alla yidhaahdo annagu ma yeeli doonno annagoo wada jirna oo mid ah ayaan waxaa weeye wada hawlgelaynaa oo hal meel kasoo wada jeegno hadda agaasimihii guudaha wasaaraddu waa kan waxaa intaasaan sheegaya wuu aaminsan yahay waa midaan ku wada soconno saasaana rabnaa inaan annagoo wada jirna ku dhisno wasaaradda haddii ilaaha yidhaahdo iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed marka waa isku hal aragti weey waa isku hal ujeeddana weey waa qaranka hala badbaadiyo ayaa weeye ujeeddadooda taasaad idinkuna qayb ka noqonaysaan taasaad qayb ka noqonaysaan horseed ka noqonaysaan hormood ka noqonaysaan u dhimanaysaan oo ku dhimanaysaan haddii aan la yidhaahdo aad iyo aad baa u mahadsan tihiin wax badanoo aan sheegi lahaa ma sheegi karo sababta waxaa weeye wakhtiguna ima oggolaanhayo muxuu ahaa goobta aad fadhidaan oon ogahay dhibka aad ku fadhidaan oo aad muddo u adkaysateen ilaahay idinku waa ka bixi doonnaa waayo soddon sano ku dhowaad baad yaad sidaa hadda maanta aad ku jirtaan weliba si ka daran aad soo aragteen hadda siciid wuxuu ku sheegaya adinkoo meeshaan joogo in laydinku soo weeraray oo muxuu ahaa naftiinna halis aad geliseen oo aad iska difaacdeen waa hubaa inaad difaacdeen haddana kuwii iyo kuwo lamid aha taagan oo shaatigaa wata kuwa shaati kala wata oo nalaku soo jeeyo nalaku salliday ayaa jooga ayagana waa ka xoraynaynaa haddii hala yidhaahdo wixii ogol inay soomaaliya muxuu ahaa dib ugu soo laabtaan oo ay soomaalinimada wax ka soo galaan ayadana kolley waa la aqbalahayaa meel kastana waa la sheego madaxweynaha soomaaliya wuu wuu fidiyey xafiis odhanahaya war ka toobad keena oo kale wax nala qaybsada kii xukun raba waa la siinahayaa dhugunsadayaelkaas weliba ay taliyaga ciidanka militariga dowladda federaalka soomaaliya oo ka hadlay kormeer geekuusa kasuubi harii ciidan puntland iyo ka wareejidii dowladda soomaaliya ee ka taalla magaalada garoowe dhugunsadayaal weli waliba saaxiib yaal noo dhugunsaday tani idaacadda warsan ee magaalada baydhabo farsamadu ibraahim d j aniin magaagay socdaalow waliba hawada siinkulana hamiin fayl aalada satelliteki life streamka waliba sahlana intiisin noo dhugunsatan wadamada caalamka meel kastiisin ku roogdan soomaaliya oo ka guulaysatay qayb ku mid eh qorshoogii lakanaga lahay deymogii laka lahay wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale bayle weliba talaadadii geeka haytiisu faahfaahin ku biyey shira magaalada nairobi ka dhexmari hay-ado beesida adduunka iyo bangiga adduunka iyo wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya walin uuse sheegay inti shirkaasi ha ku bixin natiijo guulan ee soomaaliya taasi oo la xidhiirta tijaabo hay-adda beesada adduunka oiyo kasuubiyaasi hanaanka dahfurnaanta ee maamul wanaagga dowlad wanaagga iyo sidaas oo kale tan maaliyadda oo uuse sheegay intii hata qorshe la aruuriyahay walbadan laguku qabado doona geedi dareerowka mise geedi socodka hanaanka yo weliba uuse sheegay intii hay-adda beesada adduunka yee ka dhammaystiri doonta hanaanka dahfurnaanta ee dowlad wanaagga iyo maaliyadda walina uuse sheegay intii bilaha dareerta walbadan lakuku gudubi doono isla marxantaasna dowladda soomaaliya guulka deertii arrimooga si wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya oo ku hadalay arrintaasi weliba hadaliyey kuma tahay bismi illaahi raxmaan iraxiim ilaahay baa mahadle oo na soo nabad celiyey naga soo nabad celiyey nairobi press releasekani wuxuu ku saabsan yahay waxyaalihii ka soo baxay shirkii aan la lahayn hay-adda lacagta ee adduunyada waxaa dadka soomaalid soomaaliyeed ogsoon yihiin inaan heshiis kula jiray hay-adda lacagta ee adduunka i m f-ka la yidhaahdo ayaan heshiis kula jiray heshiiskaasoo ah geedi socod loo baahan yahay markaan meel ka gaadhno in deymaha faraha badan le laynagu leeyahay laynaga daayo ama habkii laynooga dayn lahaa falowgeeda la qabto iyo in lacagaha dalka hore loogu marinayo laynoo furfuro waxyaalo fara badan baa markaa laynooga baahna inaan samayno geedi socodkii ka soo bilaabmay bishii shanaad ee ku dhammaanaya bishii shanaad ee soo socota laakiin imtixaankiisa ugu weynaa uu ahaa imika ayaan ka soo noqonay shirkeedii geedi socodkaasi dhowr qaybood ayuu qaybsanaa waxaase nuucdeedu ay tahay maamul wanaag dowladeed iyo gaar ahaan maamul wanaag xagga maaliyadda iyo ururinta lacagta kharashka kharashka bixintiisa oo nidaam loo sameeyo waxyaalo fara badan oo noocaasa ayaa aan heshiis kula jiray heshiiskaan kula jiray markaa wuxuu ahaa heshiis aad iyo aad u quwadaysan buu ahaa wakhtigan haddaad istiraa buur buur baan fuulaya dhexdeeda ayaa layna joojiyey intii kalena weli way hadhan way hadhan tahay waxaa markaa shan maalmood aan joognay nairobi koox ka timi washington oo hay-addaas ah iyo baanka adduunka oo isna dhinac kaga jira iyo adduunyada oo dhagaha u taagaysay soomaalidu bal waxa ay sameeyeen inay ka bixi karaan kadartaa la fuushiyey iyo in kale inay ka bixi karaan markaa shan maalmood maalin walba aroorta marka laga bilaabo ilaa fiidka ayaan ku jiray wax walbana wax la isla sii ogaabayahayn waxyaalaha qaar aad bay noogu adkeen markaan ka joognay laakiin waxay bishaaradu tahay waxaa weeye shalay galabtii markii la soo gabagabeeyey sheekada ugu wanaagsan waxaa weeyaan inaan ka soo baxnay inaan ka soo baxnay in waxyaalihii la doonayay inaan inaan fulino aan dhammaantoodba si fiican u fulinay shir jaraa-id ayay qaban doonaan qolada hay-adda i m f-ka la yidhaahda washington markay tagaan saakay noqonayeen berri markay tagaan shir jaraa-id bay qaban berri ama saan dambe iyagaa sheegi doona press releasena way samaynayaan oo annagu daraafkiisii aan hayno waxaa markaa aan aad ugu faraxsannahay dadaalka faraha badan leh ee dowladdani soo gashay ee aan loo kala hadhin ee madaxda ugu sarraysa madaxweynuhu hormoodka ka ahaa ee prime ministerku ku xigay ee uu ahaa madaxa hogaaminayay kooxda ka shaqaynaysa waxan iyo wasaaradaha faraha badan leh ee ka qayb galay arrintan iyo dadweynaha soomaaliyeed ee qolaba dhinac kaga jirtay ama mid lacag la bixiyey lasiiyo ha ahaado oo layidhi isnidaami layidhi oo isnidaamiyey ama dadka lacagtaba soo ururiyey ha ahaadaane ee cashuuraha bixiyey sida sida hufan u bixiyey dadaalkii soomaali gashay way ku guulaysatay taasi markaa waxaa weeye waa nasiib wanaagsan weeye inta aanan markaa u gelin tallaabooyinka soo socda waxaan doonayaa inaynu ogaano inay shaqada weli hadhay shaqo badan shaqo badan baa weli inoo hadhay dalku siduu yahay baa cid waliba ujeedaa halkaan wax marinaynaa cid waliba ujeedaa dhaqaaleynu halku maraya cid waliba ujeedaa waxyaalaha laynooga fadhiyo waxaa weeyaan inaan isku filaanno iyaa laynooga fadhiyaayo dee wax weyn maaha in qofka laydhaa adigu kharashkaaga iska bixi wax weyn maaha waxaana dadka adduunka loogu talagalay waxaa weeye qof waloo aqal dhistaaba inuu wixiisa soo saari karo haddaanu soo saarayna habka uu ku soo saari karo wax ka dhiban yihiina oo waxaa sheego habkii loogu talagalay u sameeyo adduunkana sa ku caawiyo markaa shaqooyin fara badan fara badan baa inoo haray waxaanse ku faraxsanahay shaqooyinkaa bayskeeda in la dhigay ya in la dhigay aasaaskoodu yaallo dadkii ka shaqayn lahaa joogaan wasaaradihii diyaaru yihiin dawladdu diyaaru tahay kollababa inaynaan ka gaban doonin inaan talabaad iyo ta saddexaadba ka soo baxno ilaa aan heer gaadhno lacagaha daynta laynagu faraha badan leh si laynagaga daayo lacago kalena laynoogu furo taasi waa taa weeye waa war wanaagsan weeye warkaasaan doonaya doonaya dadka soomaaliyeed inaan la wadaago now tallaabooyinka soo socda waa laba tallaabo unbaad odhan kartaa ta ugu horraysaa waxa weeye mid kalean soo saxeexna iminka mid kale taa waa dhammayseene tu kale oo tii kasi yar adag oo dabeetana waxyaalo kaloo fiican idin gaadhsiin doontaa ayaa soo seexnay waa midaan isnidhi annagu waan ka bixi karayna waxaynaan ka bixi karayn haddaan xooggeenna isa saarno waxaynaan ka bixi karayn ma jiro waan soo seexnay waxaa markaa loo baahan yahay sidii tii hore aan uga shaqaynaynin inaan tanna uga shaqayno taasi waa mid weeye arrinta labaad aan filayna waxa weeye in lacagaha lacaga laynoo furo oo dalkan lacagi soo gasho maanta waxaan calool adayg u weydiisan karaynaa adduunyada inay dalka lacag soo geliyaan leanna waxaan sheegnaan haynaa waxaa qabtaalay waan qabannay waxaa kale qabtaalay dhowr iyo labaatan item arrimood baa qabta waa qabannay marka waxyaalaha aan aad ugu faraxsanay waxa weeyaan xataa haddaanay waxba ina siin in la garan karo soomaalidu hadday damcaan waxayna qabtaan qaban karayaan ta ugu weynay ka soo baxda waa taawo waa qabtaa layidhi waan qaban kari weyne intii hore waa qabannay maanta waa dhammaynay markaan iskugu tagnay markaan maskaxdeenna iyo muruqeennaba maallay inaan qabannay ayaa adduunyadu qiraysaa taasaa ah wax lagu faano inaan qabannay waxaa adduunyada kale qabatay aan qaban karayna in awal inaan qabannayba ayaa ayaa adduunka gelaysa maanta oo taariikhda gelaysa taa waxaa inoo weliyaa marka waxa weeye inay iyaguna lacagaha inoo furaan inay dalka maalgeliyaan in in lacago wax lagu lagu sameeyo inay inay inoo furaan innagana waxaa layna leeyahay waxa weeyaan cashuurihiina ururiya isku fillaada dadka mushaarada aad siinaysaan mushaarada idinkoo iska soo gura haddaan aragna idinkoo sidaa maanta aad u socotaan u socda annaguna waxyaalihii kale dhismihii waddooyinka dhismihii iskuullada dhismihii cusbitaallada yaa waxaasna annaguna idinla samaynaynaba ayaan soo kala saxeexnay marka intaasaan kusoo gebagabeynayaa aad iyo aad baan u faraxsanahay anigu waxaanan aad ugu mahadinayaa dadkii faraha badnaa soomaaliyeed ee kowkaya madaxweynuhu iyo prime ministerku ra-iisul wasaaruhu iyo wasaaradaha iyo iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo qayb weyn ka qaatay maalin walba inaan is-ogeysiino kana wada hadalo wixii inaga dhiman oo mar walba lahaa halkaa maxaa sidaa halkaa maxaa sidaa halkaa maxaa sidaa oo komitiyada nagala soo qaybgelayay madaxdayada ayaan u mahadnaqayaa wasiirada ka soo qaybgelaya baan u mahadnaqayaa golaha wasiirada oo maalin walba arrintaa baylow halkay maraysaa odhanayay nagala nagala qayb galay waxa weeyaan collective effort waxaa la yidhaha way gacantii muruqa muruqa iskeenayna muruqeen iyo maskaxdeena isku keennay ayaa ah wax lagu faano oo wax lagu faano weeye ilaahay ha inoogu wado waxa aan wadno ha inoogu wado waxaan filaya anugu haddaan saa u wadno haddaan sidaa u wadno eegad oo inaan simbiri raxan haddaan saa u wadno sanadkaa sanadkiisa wax kaleynu ka hadli doonaa oo waxaan ka badan oo ka weyn asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu walaagii alaabhay duugii arintan maskisheen adiina wali lahayaxmara qalabdas muku doonade alasayti baquwe aboor min shay dudumuwa aboodin min shay geeda aana isgooshana eedaga howal biling inkiraan almuweera alaab dhisno walku kuombahi afar doorle iskorsaartii idooley dhisitii haarishkooley fadii isjiidkooley roritii andhamiidligooley lakoytii ogaaw almuwiira alaabti dhisneeda oo isiin fadaasan yakaaruursin umoogatan iligmaroo waa ayuunku dhoora edeeg faylahowa alaabtismu kooshal-gohaaso indunuisi iyo abuudabey ummaan i itaaliya kahirinya alaabtiyaha dareerte afar beri sug meelkala aylikii gurne almuweera ehelka kuweeldhoy asar ii raabdhatiyo ilbaabjay ballaganya ku edeegoy intii adafadaas alaabdhisnaah
wahagaag dhugunsadayaal ka qiimoyo gederentele weli walisan lanaha miinfayla meelkasiisin roogdan iyo sikasonin dheegaytan dhegaysiyaalka walibasan lana saaxiibiyaal hamiin fayla miidkii weriye maxamed ibraahim gaabow oo laka duugii eleynta magaalada muqdisho waliba geega magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya gaar ahaan qabuuro barakaad ee laka duugay ilaahay naxariisi jina ka waraabiye weriye maxamed ibraahim gaabow oo ku mid a wariyaalkii calson t v oo shalay gelinkii damba lakaqarahi gaari uusa wedadii xilli uusa maraay xaafad ku mid ah degmada wadajir ee gobolka banaadir aasowka mise duugowka weliba ku qiib galay ehelada marxuumka xubno ka tirsan maamulka gobolka banaadir ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nusayj mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyo inta badan wariyaalka ka howlgalow magaalada muqdisho afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifatax cumar xalane oo ku mid ah mas-uuliyiintii ku qiib galay duugowka geeka lansuubi wariyaaga iyo weliba sheegay intii baaritaaniyo wadan isla maraxantaasna la xaqiijii doon idiku dambeyti dilka weriyaha maxamed ibraahim macalimow iyo mas-uuliyiintii meelasi ku hadli weliba hadalyo ku mid tahay waxaan maanta halkan u joognaa qawarahan barakaad inaan ku aasno walaalkeen allaha u naxariisto maxamed ibraahim oo ka mid ahaa wariyaasha soomaaliyeed oo gacan ka xaqdaran ay miino ugu xirtay gaarigiisii shalay maqhribkii calena ilaahay naxariistii janna ha ka waraabiyo qoyskii iyo ehladii uu ka tegayna samri iyo imaan ilaahay ha ka siiyo waxaan leenahay sababta loo dilay wax kale maaha waa shaqada muhiimka ee ummadda uu hayay wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah oo wax bartay inta aniga ka aqaano oo maaragtay jaamacadda muqdisho ka baxay ee master kusoo sameeyey magaalada kambaale ee dalka uganda oo ahaa nin aad u firfircoon marka waxaad u malaysaa kuwa maaragtay wariyaasha soomaaliyeed ee firfircoon ee haldoorka in la bartilmaameedsanayo waxa loo dilayna ay tahay shaqada wanaagsan ee ummadda soomaaliyeed ay u hayaan waa ambaaraynaynaa waxaan leenahay kuwii dilay maaragtay ilaahay iyagana naarta ku fogeeyo sababtoo ah waxay maaragtay gablamiyeen wiil dhallinyaro ah oo soomaaliyeed oo soo kacaya waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa cid walba oo ammaanka ka shaqayso dowladdu ay ugu horrayso inay gacanta ku soo dhigaan gacanku-dhigliyaashii ka dambeeyey dilkaasi inay sameeyaan baari saxa oo aanay meesha ku dhammaanin innaa lilah wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay ha u naxariisto bismi illaahi araxmaan araxiim innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun allah ha u naxariisto walaalkeen maxamed ibraahim dhallinyaro ah oo firfircoon oo aamusan oo adaab leh oo tacliin leh ayuu ahaa xalay baan tegay guriga ou degganaa walaalihiis baan arkay gabar hal gabar uu ka qabay carruur sida laigu yidhi oo siddeed jira ilaahay walaalkiin ha u naxariisto cadowgii dilay waa kuwa maalin kastana dila oo aanaan garanayn sababtay noo dilaayaan way ficnaan lahayd maanta la weydiiyo sababta ay maxamed ibraahim u dileen bal jawaabtayna siiyaan waxaan leeyahay hadda ka horna idhi kuwanna dilaya dhagxa ma bullad buruufna maaha wallaahi waa kuwa jilacsan waa kuwa tabar yar waa kuwa markaan gaariga meel cidlaa dhiganno hoostiisa miinada ku xidhaaya ayagoon weliba iskeena tusi karin taasi awood maahana waa doqonnimo hadday awood leeyihiin way naga hor iman lahaayeen maxamed ibraahim inta gaarigiisa gaadaan oo miino ugu xidhaan ma dhunteen cadaaladday ilaahay idinkiis maalin la hor keeni doonaa haddii ilaahay idmo walaalkay ilaahay jannadii fardowsaha ka waraabiyo kuwii dilay iyana cadaabta allaha ku fogayo wayba gelayaan insha allah biidnillahi ilkariim waayo nin muwaadina iyo dhallinyaraa iyo jaamiciya ee maajisteer wata ee da'yar een dembi gelin inay miino ugu xidhaan oy holciyaan wallaahan taasu diin ahayn oy dadnimo ahayn waa doqonnimo inta kadib waxaan leeyahay weriyayaal maalin kasta waa laidin dilayaa dadka idin dilaahuna adinka idinla mid yihin ka qayb qaata sidii loo cirib tiri lahaa soo sheega oo waxa weeye gacmihiinna ku dila calidheere iyo inta xun ee idinku xiraysa miinada war gacmihiinna ku dila xanuunka dareensiiya ay maanta maxamed ibraahim dareensiiya ilmahooda soo diri maayaan ayagu isqarxin maayaan ummaddiibay miino ugu xidhayaan gawaadhida taa gobol banaadir ahaan una ku hadlayo magacayga iyo magaca guddoomiyaha gobolka banaadir waxaan aada uga tacsiyeynaynaa walaalkayn geeridii xanuunka badneed ee ku timid walaalihiis oo gabdho iyo wiilalah waxaan ka tacsiyeynaynaa saaxiibkiis bidaar oo nimay aad isku jecel yihiin ahaayeen oo xalay laygu yidhi carruurtii bidaar baa saareed gaariga markuu qarxay iyana wax may gaadhin ilaahay beddel khayr qaba hana siiyo aan u midowno shabaab shabaab markan waa dabar go'ayaa wuu baaba'ayaa weriyayaal kaalintiinna qaata meesha aad masaj qaldan soo qori lahaydeen ha dhinta shabaab soo qora ha la dila shabaab soo qora habaara waa mahadsantii إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت إنما توفون أجوركم يوم القيامة إلى آخر الآية إن ولكن محمد إبراهيم محمد إله أن حريسته gacanka xaqdarna ayaa shalay galabkii gelinka dambe ku dishay xaafadiisa degmada wadajir maxamed wuxuu ahaa nin zaciim oo aada u wanaagsan maxamed wuxuu ahaa nin bara ka ah jaamacadda jaamacadaha ku yaal magaalada muqdisho iskuul ku yaal iskuullada magaalada muqdishona wuxuu ka amaamula tifiga kalsanna khamiista ayuu warka akhrin jiray maxamed waxaan leenahay gacanka xaqdaran ayaa dishay ilaaha u naxariisto asiga ayaa hadda qofka dil ayaa dhib qaba asigana waxawaaye allah u naxariisto gacanka xaqdaran ayaa dishay marka waxaan leeyahay maxamedna wuxuu ifka kaga tegay hal gabar haddana waxaasna uusan qabin inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun
wahagaag dhugunsidayaal wali hasdadeernay qeybogidhah barnaamijka kulanka warsan oo oogisiinku kooyaa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo barnaamijka waliba iska dubiriday waana hasiin saaray intan hasiinkula dareeryahay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaala farsamadana d j ibraahim yare ganacsade abuukar cumar cadaan oo dalbadi intiladhi sheekh xasan daahir aweys oo horey an ka tirsanay dagaalamiyaalka shabaab xaaje abuukar cumar cadaan oo ku mid a ganacsatada soomaaliyeed yo waraysiisii idaacadda warsan ee magaalada baydhabo welinusuku ka hadlay arrimoyo ku mid ayiin xaaladda siyaasadeed ee dalka soomaaliya amniga dhaqaalo musuq maasuqa ganacsiga go-aankii maraykanka ee trump magaalada barakaysan ee qudus uusan ka aqoonsaday caasimada yahuudda maro uusan ka hadlaya xaaladda siyaasadeed ee dalka soomaaliya weli sheegay intii madaweyneyaalka maamul goboleedyada dalkiyo eyin haan laku maamulow dalka etoobiya isla mar ahaantaasna aan ogolayn anti dalka horumar deera saas oo kale welina dalbaday anti la hadhii sheekh xasan daahir aweys mar uusa arrintaasi oo arrimo kale oo eedan fara badan ku hadlaayay weliba hadaljeey ku mid tahay
ood biriga tiraan lagu qabato ood noogu qabata gacanta oon kuugu ducayno haddaadan taas yeelinna weligaa weligaa waxaad gaaraysa male kee kaadna been waa kaa sii liidaa adna beriga waa ka liidataa waxaan rabnaa kitaabkaas ilahay inaad ugu wada shabaab haddii la arko iyo qaraxna beriga shabaab iyo qarax haddii la arkana haddii la arko haddaad tidhaa diintayn waa islaamka idaana idaana isku dhaqayna haddaad tidhaa qarax dambo iyo shabaab la arki maaha laakiin maad ka socotiin iyo maad u dhex kaalacaysiin iyo waxaad ka hadlaysiin waan naqaanaa yahuuduna beriga shan boqoloo sano kora waa u heliyeen beriga asay meel afartan siidila aasaasay beriga leeyihin caasimada ka dhigan yukaan afartan siidila aasaasaba dadka weligood jeri jaray weligood jeri jaray oo qudus ku dhashara waa joogaan waa nasiib darro waxaad sheeganaysiin oo islaamka waxaad sheeganaysiin markaad raacaysiinna waa ku khasaarteen annagana waana khasaariseen annaka shicibna waa khasaarnay waxaadna leeyihin shicibka waana raaco saa idinku raacna idinkuna madnar yeeshiin ununkuna idin addeecno ma saasaan ku dadkaan ku baaba'a marka inaan adduun jecelna igama aha aniga farmaajow haddii lagu ninka idin yimaad amba beeshiis wax u sheego amba dana kuu sheegaa maha nin islaamka kaala hadlaaya oo danaha guud kaala hadlaaya ma jiro waxaad leedahay musuqmaasoon la dagaalayna musuqmaasoo aad ku dagaalaysa kaasaa lagula dagaali karaa musuqmaaso kaasaa lagula dagaali kara wax ka lagula dagaali karo musuqmaasaqa waa xoolaha dadkoo la cuno xoolaha masaakiintoo la cuno aniga beriga waxaan leehay iga qaada waxaan xoola leeyahay oo adduunka igu yahay iga qaadee kaala islaamka ku dhisa oo ilaahay ku nasiib yeesha ilaahay nukusoo hanuunsho anugu idinma hanuuni karo manaadi ku hanuunayna naga hor wareega ilaahay kuw jecelya ha keeno ilaahu kuw jecelyahay inkuna ilaahay jecel hor ilaahay ha keeno ununkuna waa xunnahay ways ognahay ee sidaan isu dhaama qudus midda ka dhaxays waa u jeedeen berig annaga middan hayso u jeedeen waa nagula diriraa gaalaadna goosaartanna booboobaysa beriga war walle wax dhiig leedu kuma jiraan oo wax dan war shicibkaanoo waa shicib xumaa tihiin ee dhagxayn soo qaatiin yurus sababta la dhaca naftooda la dhaca hoog iyoka loogama horraynana la dhaca iyo dhagxa soo qaadatiin ku garaaca wax kale haddaad weydiin haddii kale diintan ikraah ma ahan ee ninka gaalnimo raba iyo ka baxo meel gaalana dejiya anunku waa idinku dhex dhimanay wixii islaamka raba waa idinku dhex dhinteen waa shiban yihiin waa masaakiin hadli maayaan anugu sagaashan sano jira adduunya wax kama rabo idili haddaad rabtiin haddeer ilaahay aan shahaada ka rabaa idinka idinkama raba wax wiilan dhalana geysa maa waxaan wax ku farxaya ma ihi ilaahay ka cabsada sidaan isu dhaama waxaad kudna dexaysiin waa kitaabkaas ilaahay kitaabkaas lagu hogaamiya ninka dawladnimo rabo anugu gaal qof dhihi ma karo gaalnimo beriga ma sahlana gaalnimo laakiin waxaad sheeganaysiin waa isla adigu shabaab raacsan iska dhaha haddaad rabtiin anigu diintaas ilaahay raacsana shabaabna wax ku qaldahay waa ogahay waana ka sheegaa qof qof muslima inay disho oo loo baneeyana ma jirto laakiin jadday ku jiraan ay oy oy oy rabaadka kula jiraan ay ku ammaanan yihiin idinkana aydan hadiin dhaqdaan idinna kitaabkaas ilaahay nagu wada wax kana waxaa lagu heli maa hana daalina lix madaxweynoo dalkaa u taliysana naqamayso naqamayso dawlad ha ku ajarmina farmaajo madaxweyne ku ogeyna lix madaxweyne oo etoobiya laga wacaya intaad u socotaa intaad kuwa idin kuu maayo waadahan kuu sheegi maayo runta ee dantooday kuu sheegaan ee ilaahay ka cabso anakana hana dembaajina idinkuna ha ku baaba'ina meesha waxaan waa adduunya aad joogtiin waxaad leedihiin laba kun iyo iyo labaatankaa doorasho cod qofa la gaala yaa idiin sheegay inaad gaaraysiin iyana yeeli kartiin farmaasho waxaad lehed musuqmaasuq la dagaala jiadkiiya laga xidhateen cadcaddaay oo laqaadira laamiga lagu la-asho waayo berig oo sal raba nagala yeelaa berig gurigaan naqdaa iyo kasoo naqanay iyo beled kasoo naqana guriguu naqanaa jid caddan marna male jid laamihoo marna male war isaan iska dhaafa war shicibaa waxaa tihiin waxaana idinka roomba soomaalilay soomaalila leedihiin afar maalmooday naga horreeyeen dawladnimada waa ogaha aniga dawlad xurnimo soogkii oo lixdankii la qaatay xurnimo ma ahayn waxaas ma xurnimo qaadan kana qaada lahayn xurnimo isku sheegi iyo ka afar maalmood naga horreeyey waa noo yimide hadda ikaa naganana matroon midnimana muujiya wabilaahi tawfiiq anigu wax kalena sheegi ma karo haddii ilaahi ku ri waxaana ku talina xasan daahir in layska deeyo xasan daahir shabaab xataa ma raacsana qaarkood mabda waa laisu qaban karaa idinka shabaab haddaad dadgaashiin waa in daafatana malmu'minuna iqtatalu inaad dirirtiin xataa diinta diintu waa sheegi laakiin inaad gaal wili ka dhigatiin sheegi maya diintu diintu inaad gaal wili ka dhigatiin loo tali ciidan loo tababar adaa walaalkeeya adaa tirin meelaad ka helaysiin male ha ku ajarmina waa idin sheegaa waa idinla talaa anu kursigiina ma rabo nindii kagama rabo qaraabadayda uma rabo ilaahay ka baqa xasan daahir waa nimaan aqaan isagoo sarkaala aan bartay oo dhallinyaraa haddana waa aqaan xiriirna waa leh waxaan idinku taala xasan inaad iska daysiin dayaarad maraykan aad duqaysa beeriyaa la duqayhaa waa laga soo baxshay beeriyaa laga soo baxshay xaawo cabdiya intuu kala xal afgooy yaalyaaliya dadki dadkii waa cadowgaaya cadawii waa cadow horta bandhigaysta ilaah ba noo sheegay aayadda qoran talada guud oon la sheegaayo waa kaas ilaah ayaa sheegay aniga maahan waana ku najaxaysiin waana ku midoobaysiin waana isku jeclaysiin deeqadana waa isa siihaysiin halkaan yaqaniya naga qaada ee kii faqiira siiya ee naga dhaafa waxaan nimankaana naga reeba waa la macaamiloha nimankaan adduunyadooda waa kula macaamilohaynaa adduunyada waa kula macaamilohaynaa aakhirada nooga reeba nooga reeba aakhiradaanya adduunyadooda oo kula mucaamala gaada laakiin waxa noogu dirina talaha noogu dirina naguna gaar dhiga nimayo mas-uuliyiinta waydin ducaynaa allah idin hanuunsho kuwa mooryaantaana allah hanuunsho haddii ilaahay kuu roon yahay oo isbaarada u taal roobkiyaa naga maqan taladayaa naga maqan waa isnacnay kitaabkaas ilaahay ha la qaato shicib yahu anigu beriga adduunya waa ka tegay ee jiilka naga dambeeya ha baaba'ina ilaahay ka bacaba ilaahay u naqda isjeclaada xoola isa siiya halkaanya taagdan aan taageerno kaanya qanigaa iyo xoolihiis waxaan hoogga nahay waxaa ugu horreeya waxaa ugu horreeya ninkii amba siyaasiya amba ganacsataa amba xoolehaysta ilmiisi waxuu ku beelaa ingiriiska iyo iyo maraykanka dhexdooda iyo kenya halkii fuqaraha in maa looga tegay inay la cunaan waxaa u diida oy la jiraan oy la oo las jeclaado oo la suwac laa ilaaha ila allah
axmed baabuurkan himbi arooskiiudaykaan waa daaynayan haye saaxiib haye haye
أنا نيهو غاري ما بكعي ما كود عنيهو أرض مكانك النظن وين دهني
no no no no no no niyow baabuurka wal cilidle erowha bayarato magafu ilow waliga alay hata fadaas inaad cilid isku geliyda baabuurka oo maxay tahay ciladaan gelinaya gaariga shidaal wasakhaysan iyo kashibta baabuurka may shidaalka marka ala kashibaasa baabuurka ama gadadaas shidaalka isku filtiraaray may dhibta i haysata waxay ahayd shidaal xumi oo gaarigaygu wax cilada ma uusan lahayn wallee waa inaan ka war doonaa aan iska fiiriya ma xumee saaxiib inteen ka heli karaa shidaal nadiif ah oo filtiraysan may maaba aragnay kaalinta shidaalka ee baydhowla ku furay casriga ee la eraw kaafi petroleum oo bulshada dhammaantiiba intii babirka xamaaladaas iska la wada hoobatay lan dhugun lahayna dhaayo ma la ilaan been ma ah
kaafiya petroleum waa tanaahi bal aan arko shidaalkeeda
abaanduulaga ciidanka xoogga dalka soomaaliya cabdulaahi cali caanood oo mar hore sheegay anti shacabka degow gobolka shabeellaha hoose yo laka abuuri inti ciidanka xoogga dalka yo-ayn haano adow ah waana dhibow isla mar ahantaasna isbaarooyin dhigadow yo wali sheegay intii injarna shakhsiyaadka arrintaasi anfidiyey shacabkana yo-ayin haano markaasi shaqo hoose luwadan dagaalamyaalka shabaab siduusa hadalkan dhigi saas oo kale waliba hadaljey uuse intaasi raa'iyey inti degmooyin badan oo ka tirsan shabeellaha hoose dad laka dhibaata yahay sida qaraxyada oo landhikow ciidamada taasi daraaddeedna inta badan sheegi inti walbadan ku qabado doonaan maamulkan unku digi intii oo la shaqeeyaan dagaalamayaalka shabaab hataba taliyaga oo arrintaasi ku hadalay weliba hadaljay ku mid tahay waxaan la rabaa inaan la hadlo maamulka degmadan iyo deegaankan iyo shacabka soomaalida meeshaan degan ciidanka ini yimid waa xoogga dalka soomaaliyeed mudduu ini ka maqnaa waxaa dhagaha laydinkaga shubay xoogga dalka soomaaliya hadduu ini yimaado isbaara aynu ku bilaabanaysa cadow xabad baa bilaabanaysa markii miinada al-shabaab dhigahayay oo ciidanka weerarahaya oo shacabka weerarahaya kamaynan hadlaynin xoogga dalku markuu yimaadana waa ka hadlaysaa waxaan dhihi karnaa shakhsiyaadka isa soo abaabulay waa dad ay wax ku soo shubteen al-shabaab oo yidhahdaan noo banaanbaxa ciidamada ceebeeya dowladda ceebeeya waxaasay leeyihiin laakiin waajibka annagana saaran marna ma ka istaagayno shacabka waa difaacaynaa ciidanka waa difaacaynaa ciidankana waa soo badinaynaa qalabkana waa badinaynaa al-shabaabna u ogolaan mayna meesha mar inay ku noqoto iyo inay ciidankayga laayo iyo inuu shacabkayga soomaalida laayo in mise baabuur oo dad shacaba saaran yahay halkaa lagu qarxiyey in mise gaadiid waaweyn oo xamuulaha lagu qarxiyey in mise hoomey baa kuluga in mise ciidan baa lagu qarxiyey al-shabaab la shaqeeye al-shabaab iyo mid al-shabaab wax ku shubtay wey wax waxaa ka shaqaynaya maamulka degmooyinka iyo gobolka waa uga digayaa inaannu u aragno inay xiriir la leeyihiin la shaqaynta al-shabaab xoogga dalka ninkii nacab al-shabaab buu la shaqeeyaa waxaan la rabaa inaan la hadlo maamulka degmadan iyo deegaankan iyo shacabka soomaalida meeshaan degan ciidanka ini yimid waa xoogga dalka soomaaliyeed mudduu ini ka maqnaa waxaa dhagaha laydinkaga shubay xoogga dalka soomaliya hadduu ini yimaado isbaara aynu ku bilaabanaysa cadow xabad baa bilaabanaysa markii miinada al-shabaab dhigahayay oo ciidanka weerarahaya oo shacabka weerarahaya kamaynan hadlaynin xoogga dalku markuu yimaadana waa ka hadlaysaa waxaan dhihi karnaa shakhsiyaadka isa soo abaabulay waa dad ay wax ku soo shubteen al-shabaab oo yidhahdaan noo banaanbaxa ciidamada ceebeeya dowladda ceebeeya waxaasay leeyihiin laakiin waajibka annagana saaran marna ma ka istaagayno shacabka waa difaacaynaa ciidanka waa difaacaynaa ciidankana waa soo badinaynaa qalabkana waa badinaynaa al-shabaabna u ogolaan mayna meesha mar inay ku noqoto iyo inay ciidankayga laayo iyo inuu shacabkayga soomaalida laayo in mise baabuur oo dad shacaba saaran yahay halkaa lagu qarxiyey in mise gaadiid waaweyn oo xamuulaha lagu qarxiyey in mise hoomey baa kuluga in mise ciidan baa lagu qarxiyey al-shabaab la shaqeeye al-shabaab iyo mid al-shabaab wax ku shubtay wey wax waxaa ka shaqaynaya maamulka degmooyinka iyo gobolka waa uga digayaa inaannu u aragno inay xiriir la leeyihiin la shaqaynta al-shabaab xoogga dalka ninkii nacab al-shabaab buu la shaqeeyaa
waagaag dhugunsadiyaalka qiimo iyo gadirinta leh oo uun hawada ka saahibni waliba sanglena hamiin fayla qodobkaas waliba aan damboyey barnaamijka kulanka warsan barnaamijka uu kentiisa dareeri waliba iin farsameeyey farsamayaqaanka da'da yar ee idaacadda warsan d j ibraahim yare barnaamijkantiisa dareeri waliba hasiin saaray waana siinla dareeriyay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaala tan intii barnaamijkan barnaamijyay dambe una reedunku kulumaana saaxiibada barnaamijka kulanka warsan oo iska duubun oo siinku ku tabaayan sidiyo hamiin fayla si gaare wali baan mahadnaqaanay dhugunsadiyaalka rooga dalka gudaaji iyo dalka banaaji walina lena hamiin fayla idii barnaamijkaanan dhugunsano waliba noo heli korana barta internetkuuna ka lena warsan radio com